aan ku bilownay maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee muqdisho ugu yaraana lix qof ayaana ku dhintay weerarka sida ay booliisku u sheegeen idaacadda v o a booliiska ayaa sheegay in laba debley ah ay ku lug lahaayeen weerarka warbixintan waxaa noo soo dirtay islamarkaana inoo haysa waryahayaga saynab abuukar maxamed taliska ciidamada booliiska soomaaliya oo war kooban ka soo saaray weerarka ayaa sheegay in laba ruux oo hubaysan ay isku dayeen in ay gudaha u galaan qaybo ka mid ah xidho ku dhow garoonka dhanka afisyon ee iskuul buluusiya balse ay ka hortageen mana aysan sheegin khasaaraha weerarka si dhab ah looma oga sida kooxda ay halkaasi kusoo gaartay maadaama aada loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan dhowr bar kontarool oo ciidanka nise ay ka hubiyaan gaadiidka gelaya dhinaca xalane iyo guud ahaan nawaaxiga garoonka inkastoo wararka qaar ay xaqiijinayaan in kooxda weerarka soo qaaday ay wateen dareeska ciidamada dowladda sidoo kale booliiska soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dableyda weerarka soo qaaday ay isku dhex qariyeen shaqaalaha murqumaalka ee ka xoogsata garoonka diyaaradaha aadan cadde kuwaas oo bistoolado ku hubaysnaa kadibna markii ay soo gaareen kontaroolka koowaad ee lagu baaro dadka iyo gaadiidka ay bilaabeen in ay xabado ku ridaan ilaalada ku sugnayd goobta hase yeeshee laga hortagay weerarka waxaa ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidanka dowladda iyo kuwa amisom iyo kooxda weerarka soo qaaday walow aan la ogeen tirada rasmiga ah iyo guud ahaan khasaaraha waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay in lasoo afjaray weerarka duhurnimadii maanta mas-uuliyiinta garoonka magaalada muqdisho ayaa dhankooda la sheegayaa in ay hakiyeen dhammaan duulimaadyadii dibadda iyo kuwa gudaha ee garoonka muddada uu weerarku socday inkastoo markii dambe la fasaxay oo xaaladdu ay kusoo laabatay sidii hore ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa haatan ku sugan wadooyinka laga soo galo guud ahaan xerada xalane iyo garoonka magaalada muqdisho halkaas oo hooy u ah safaaradaha reer galbeedka iyo diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan gudaha wadanka kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarkan iyagoo sheegay in ay gudaha u galeen xalane halkaana ay ka dagaalameen kooxdooda ayna dab qabadsiiyeen meelo ka mid ah garoonka dowladda weli si guud ugama hadlin khasaaraha dhimashay dhaawac ee ka dhashay weerarka inkastoo ay sheegeen in ay socdaan baaritaano xoogan islamarkaana ay faahfaahinta dib ka bixin doonaan seynab abuukar v o a muqdisho